marka hore isagu fuliyo markaasaa lagu dhegaysanaya markaasaa hadalkaagu meermer yahay markaasaa qofku odhanaya wixii uu kuu sheegayey waa kan qaatay yaa ayuha arajul almucallimu hayrahu hallaa linafsika kaanad atacliimu waa ninkaaga dadka wax barayow maad naftaada wax bartid buu leeyay tasifu dawaa'a ladistiqaami wadidana kaymaa yasixa bihi wa anta saqiimu ibda binafsika fanhaha can ghayiha faida intahad canhu faanta xakiimu wahunaaka yu'khadu ma taquulu wayuqtadaa biاlqowli minka wayanfacu tacliimu laa tanha can khuluqin wata'tiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiim naftaada ka bilow adigu dawada ha tilmaamin naftaadina yaa cudur qabine aduu dawadays ka bilow buu leeyahy markaasaa qowlkaaga la qaadanaya markaa wuxuu leeyahay haddaad ficilkaaga eegi lahayd adigaa ku habboonaa inaad dib isugu laabato weliba wuxuu leeyahay canaan baad igu jarjartay waana canaananaya dabcan uu canaanaya dantiisa iyo isaga waayihiisa iyo wanaaggiisu muu ka hadlaayay adiguna gaabiskaad igu tilmaamaysay mid la mida ayaad noloshaadii ku qaadatay anigoo yarna waxaad igu cabsi gelinaysaa geeri adiga oo weynaaday oo gaboobayna is arki maysid macnaheedu wuxuu uga jeedaa uun geeridu ma kala taqaano weyni iyo yaraan ilaahay subxaana wa tacaala qof walba ajal buu u sameeyey laakiin haddana markasaa laysu eegayo ibni aadamkan iyo naftan doqonta ahi waxays odhanaysaa malaha ka yarna waayaa la daynaya ka weynna waa lagu soo kallahaya waxaasay aaminaysaa naftu marka wuxuu leeyahay uun adigu is-eeg adiga cadceed casar joogto ah oo aan waxbaba kuu dhinayne adigu bal marka hore iska bilow markaasaa wuxuu ku sii darayaa wa kunta waxaad ahayd maca asiba cahda siba xilligii yaraanta laydhaha asiba wa kunta waxaad ahayd maca asiba yaraantii ahdaa mid ka toosan sabiilan xagga jidka markaad yarayd baad intan dhaantay ee famaa laka maxaa ku helayo bacda shaybika intaad cirowday kadib qad nakasta oo marka sa laga dhigo asa almusalasa saada saddex dhibcood leh waa jebinta iyadu naksulcahdi baa laydhaha ballankoo la jebiyo riwaayaadka qaar waxaa ku soo aroortay saad qad nakasta oo saada nukuuskuna wuu ka duwanya waa dib noqoshada marka maxaa dib kuu celiye weeyaan haddaad yaraantii wanaagsanayd maxaad iminkood gabowday ood cirowday maxaa dib kuu celiyey labaduna waa isku mid wixii aad banaynaysa haddaad burburiso iyo haddii aad dib uga laabato waa isku midu markaa sheekhu wuxuu leeyahay laba xaalo qofku keebuu ay ku fiican tahay inuu toosnaado iyadoo mar walba toosnaantu fiican tahay laakiin markuu weyn yahay ayaan loogu garaabayn qaladka iyo gefka iyo meelka dhaca loogu garaabi maayo markaa isagoo tawaaducaya buu leeyahay waxaad igu tidhaahdaa yaraantii baad seen dhaanteeye adigoo ciroobayna maxaasan ku galay wahaa ana waykanoo lam akhud ma dabaalanin khaada yakhuudu ma tiimbannin baxra alkhataaya badweynta dunuubta maan tiimbannin kamaa qad khudtahu saad adigu u tiimbatay xataa hariqta ilaa aad kuba qarqoontay walam ashrab macabin xumaya khamriga lagu sakhraamo ee ummi dafrin ummi dafrin qurunka hooyadii addafr waa qurunka waana adduunyadaa loo jeedaayo kunyadaasay leedahay adduunyadu addunyaa lahaa kunya ummi dafrin baa laydhaha wa anta adiguna sharibta waad cabtay haa jacaylka adduunyada xataa sakirta ilaa aad ku sakhraantay waa sidayna u tilmaamaynayoo wuxuu sheekhu sii wadaa wuxuu leeya waxaad ii odhan kartaa way kanoo anugu mabaan sii tiimbannin oo maan gaadhin oo maan dabaalanin badweynta dunuubta sidaad adigu uga jibo keentay ee dunuubta aad ugu qarqoontay ee ilaa madaxa uu ku qarsoomay anugu haddaan xataa wax la imina waxoogay baan la imi laakiin adigaa muquurtay oo aan midhba kaa muuqanine bal adigu isbadbaadi oo dib uga soo laabo markaasaa wuxuu tilmaamaya adduunyada jacaylkeedii ayuu khamri ku metelaya waayo khamrigu muxuu sameeyaa khamrigu muxuu sameeyaa caqliguu kaxeeya adduunyada jacaylkeeduna caqliguu kaxeeya marmar baa waxaa dhacaysa inaad qofkaad qof ugu jeclay adduun jacayl u goyso naftiisa ama aad u collowdaan ama maryo dhigila u kala furataan ama aad khiyaamo u samayso lafteedu waa nooc min alkhamr laakiin macnaheedu maaha inuu sheekha ku leeyahay khamri baad cabti maaha laakiin wuxuu ku matelayaa adduunyadiiyo jacaylkeeduu leeyahay waa khamrioo adduunyadii baa ku madax martay xataa sakirta ilaa sakhraantayba anuu saabo maan sii jeclaaninoo iskamaan daba ridine adigu waa adiganoo waad ka daba dhacday meelaad maraysana isma ogide isa soo badbaadi markaasaa wuxuu ku sii darayaa walam ansha kumaan kacaamin kumaan barbaarin bicasrin ay fii casrin xilli xilligaasoo fiihi nafcun waxtar leh xilli waxtar leh oo aqoontiisu fiican tahay oo dad lagu daydan leh oo hidaayadii hanuunku fudud yahay oo daacadu badan tahay kumaan kacaamin wa anta adiguna nasha'ta fiihi xilli noocaasoo wanaagsan oo wax walbaaba fudud yihin ayaad ku kacaantayo wama ntafacta mabaad ku intifaacin halkaa muxuu ka soo qaadanaya wuxuu ka soo qaadanayaa qadiyad muhiima oo ah maxay almusaacidaat albiica almusaacida cala aaca aacada iyo hagaagga iyo wanaaggu wuxuu u baahan yey wax kula garab gala haddii bii'adu aanay ku saacidayn culays badan baa ku haysta haddii laakiin bii'adu ku saacidayso bii'adu hadday ku saacidayso culays badani kuma haysto iminka waa aragteen qofku hadduu soon sunnaa soomo soon sunno ah hadduu soomo iyo hadduu ka ramadaan soomo keebaa nafta ku adag keebaa nafta ku adag yaa ka sunnaha ah maxaa waa isku intiiba tooman tahaye maxaa kala adkeeyey midna bii'ada ku saacidaysoo dadkii waa wada afxidhayin cid wax cabaysana arki maysid cid wax cunaysana arki maysid midna makhaayadda soo gashaba shaahaa keen baa la leeyihi sharaabka keen waa lagugu walacsanaya markaasaad naftiiya talo ma jebisaa waa bii'ada waatuu rasuulku sala allahu calay wasalam uu tilmaamayey ee uu ninkii caalimka ahaa kula dardaarmay ninkii boqolka dilay ninkii isagoo sagaaliyo sagaashan dilay shay u yimid ninka caabidka ah ee toobad weydiistay ee yidhi toobad ma lihid toobad buu ka waraystay toobad ma lee suu yidhi ma lihid maya sagaaliyo sagaashana waayo nin caabidoo cidla iskaga xidhan buu ahaa oo quraanjo in la dilay isaga dembi weyn u ahayd ayuunbuu ku yidhi waxaan dilay hee sagaal iyo sagaashan nafood naftuba way booday wuu yaabay mabuu islahayn cid baa nool sagaal iyo sagaashan nafood goysay suu yidhi toobaddu ma lihid isna waa ku boqoleeyey qatalahu jahlu baa la ydhaha cilmi daradiisaa dishay wuu ka bixi laha haduu yidhahdo war toobad baad leeday toobadda ilaahay galbeed iyo bari albaab leeg buu u furay albaab cadceeddhac iyo cadceed ka soo bax intaa leeg buu u furay hadduu odhan lahaa mabuu dhinteen ninkii noocaha markuu caalimka u yimi wuxuu ku dhaho maxaa kuu diidaya toobad orodoo dalkan iskaga tag halkanaad wax ku dishay dhul maaha daacada kugu caawinayee macaasiday kugu caawinayaan oo ninkan waa loo sacabtumaya halkaa mabuu gaadheen waxa laga dhigaya nin halyeeya nin khataroo soomajeestaah dadka waxa sii waala kuwan daba socda ma hebel baa sheegaysaan leh ha hebel ma taqaanaan koo biyaa uga fudud saasay odhan jireen koo biyaa uga fudud rasul sl waa sii la sheegaya ku tiri iyaga ayaa markaa daba iyagaa sii tukaantukinaya markaa bii'adan ka tag bay yidhaah ayuu ku yidhi bii'a wanaagsan tag intuu dhexay kusii jiru geeriyooday maxaa bii'ada loogu tilmaamaya bii'ada maxaa loogu tilmaamayaa wanaag ee kugu caawinaysa sidaa awgeed markan dacwadda la faafinayo ummadda wax la gaarsiinayo qofku maca naftiisa u danaynaya way hadday bii'adu kharibanto dhulku hadduu gubto xataa halkaad ku taagantahay adna dabku ku soo gaarhaya laakiin ma odhan kartid anugu xayndaa baan iskaga xidhee adduunku haa hilaaco ma odhanaysid waxaa kaloo laga qaataa iyo wixii la nooca casrigaad joogto haddii cilmigu yaryay waa lagu cudurdaari karaa haddii cilmigu meel walba yaallana laguma cudurdaarayo maalan ninka baadiye ku dhaqan baadiye aan cilmiba jirin oon diintaba lagu aqoonin hadduu xataa waxyaalo waaweyn sameeyo oo yidhaahdo khamrigu waa xalaal ama idhaa salaadiyaba ma jirto mabay soo gaadhin waa loo cudurdaaraya alcudru biljahl waayo mama haysta bii'adu ku baran la ka laakiin weligiiba halkan joogay ee intaasoo masaajid ku baxaye ee intaasoo culimo ag joogtay ee kutubtu mutawafir tahay hadduu idhaa arrintaa maan aqooninoo kamaan warhaynin dheg jalaq loo siin maayo waxaa leeyahay waad ag joogtay waad haysatay haddaad xataa adugu ka gaboodfashay aday ku jirta markaa wuxuu leeyahay anigu ma haysto wixii saacidila laakiin adigu waad haysatayoo bii'ad qaaliya oo cilmi iyo caqli iyo daaca iyo wanaag ayaad ku soo barbaartay waxna kama haysid marka in biica la helaa waa daruuri walam ansha kumaan kacaamin bicasrin xilli fiihi nafcun waxtar leh xilli wanaagsan kumaan barbaarin wa anta adiguna nasha'ta fiihi xilligaa wanaagsan laftiisa ayaad ku barbaartayoo waman tafacta waxba kamaad kororsanine waa dayacde walal axlul maan degin min xalla yaxullu waa degitaan biwaadin tog ma degin tog wuxuu uga jeedaa uun meeluu buu uga jeedaa maan degin meel fiihi dulmun dulmi lagu hayo meel dulmi ka jiro maan deginoo anugu dulmi lamaan jaarin wa anta adiguna xalalta fiihi waa degtay oo wanta hagta waxna waad yeeshayoo meelka dhacna waad samaysoo dulmigii waad la qasatay waataynu sheegaynayo waa tawaaducuun le anugu weli buwaadi dulmi ka jiro maan taageerin manaan degin manaan oggolaanin adiguna waana degtayoo waad oggolaatay waanad waxyeello samaysayo wanta hagta waxyeellana waad samaysay laga saaxabta waxaad la jirtay ood la soo saaxiibtay ood la noolayd aclaaman kibaara aclaaman dad caana jamcu calam dad caana oo kibaaran waaweyn walam araka kumaan adag iqtadayta adoo ku dayday biman ciddii saaxiibta aad la saaxiibtayd la jirtay kumaa dayanin wanaadaaka waxaa kuu baaqay alkitaabu kitaabkii alleh ee falam tujibhu maad ajiibin wanabbahaka waxaa ku baraarujiyey almashiibu ciradii ayaa ku baraarujisayoo faman tabahta manaad baraarugin waxa uu leeyahay wuxuu tilmaamayaa inuu casri wanaagsan ku soo kacaamay wuxuu ugu sii daraya dad caana oo haldoora oo qiimo leh oo muuqda ayaad la soo jirtay ood la soo noolayd qofkaasi markaa aclaam muxuu ku noqon karaa calam cilmi iyo caqli iyo cibaado ayuu ku noqon karaa rag noocaasa oo qiimo leh ayaad la soo noolayd waxaa lagaa rabay inaad dabka ku shidato oo aad naftaada aad uga qiyaas qaadato oo aad ku dayato ayaa lagaa rabay tiimaad yeelin walam aragta iqtadayta biman saxibta walam araka iqtadayta biman saxibta marka qofku inuu dayaco maaha hadduu helo dad qudwo ah qudwaduna waa muhiim waayo waxaa laynoo tilmaamay innaga qudwadeenna ugu sarraysa waa rasuulu llahi moxamed sala allahu caleyh wasalam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana dabka ugu weyna la doonaya laga daarto ee dabka laga shitaa waa kaa rasuulka sala allahu caley wasalam qofka kalena see looga dayanaya ninba ninkuu ka sii shidaal badan yahay ee uu ka soo shitay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayumaad aduguna ka sii shidanaysa nin muflisa oo waxba ka hayn sunnihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waan kugu dayanaya amaba gaal aan diinba garanayn waan ku dayanaya meel halligan oo xun ayuunbuu ku dambaynaya halkaana waxaa kula dambaynaya ciddii isaga raacday markaa markaad aragto qof waayo dadka ahlucilmiga ah iyo dadka ahlucibaadada ah muuqaalkoo kooda keliya ayaa ilaahay ku xasuusinaya ilaa uu odhan jiray cabdillahi bn mubaarak markaan fudayl ibnu cayaad arko fudayl ibnu cayaad haddaan ishaba ka qaado bilo ayaan cibaadada dardargeliyaa buuhi aragtidiisoo keliya ayaay dardargelisaa bilo oo aan dadaalaa oo aragtidiisa maaha hataa hadal iyo waane iyo wacdi maaha marka wuxuu leeyay dad aclaama oo qaaliya ayaad la soo noolayd waanan kumanaan arag adoo ku dayanaya wuxuu ugu sii daraya kitaabka ilaahayna waa kuu dhawaaqaya dhammaanteed buu inoo wada dhawaaqaya waana ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka uu geliyey sharafteenna dhawaaqa ninba siduu u ajiibo iyo siduu ugu dheganuglaado iyo siduu u yeelo ayuunbuu sharaf u yeelanaya laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun culimmadu waxay idhaahdaan sharaf waxaad u jirtaa kolba intaad kitaabka u jirto ilaahayna waxaad u jirtaa kolba intaad kitaabka ilaah u jirto uun adugu waad haysataa miisaankii laysku qiyaasayey waxaad isku qiyaasaysaa un maxay kitaabka aayadahaad akhriyayso ma kaa muuqanayaan mise way kaa silbanayaan way ku dul cararayaan maasaanay waxba kugu duxayn mise hoos bay kuu gelayaanoo waad qaadanaysaayo camalkeedii baad la imanaysa wanaadaaka alkitaabu falam tujibhu wuxuu ku sii daraya wanabahaka almashiibu faman tabahta almashiib culimmadu cirada waxay ku fasiraan aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay wajaakum nadiir wajaakum annadiir nadiirku waxa weeyaan waa cirada kol hadday soo baxdo waa digniin rasuulkuna wuxuu ku tilmaamay sala allahu caleyh wasalam inay nuur tahay innahaa nuur sida bayhaqi soo saarayo waa nuur waxaana la mamnuucay oo la diiday qofku inuu gooyo cirasku arka dadka qaar baa arkaysa la dagaalamaya uu leeyahay tanna waa isleeyahay malaa khalaas gabowde ku dhammaatayaan lagugu arkin laa waa nuur ciddii ugu horraysay axaadiistu waxay tilmaamaysaa ciddii ugu horraysay cirowday inuu nebiyullaahi ibraahim ahaa markaasuu yihi yaa rabbi maa haada ilaahay oo waa maxay waxani markaasuu yihi waa waqaar waa deganaanshiiyo ilaahayo waa maxay iyo waa deganaashiyo allaahuma zidnii waqaaran ilahay haddaa deganaashiya ii kordhi ha ilaahayow ii kordhi marka waa digni weeye haddii aad qofka isku arko waa inuu isxidxidhaa waa inuu diyaargaroobaa waa inuu isogaadaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu gaadhsiiyey wakhti qaaliya wakhtigaa qaaligiina waa maxay qof kasta oo rasuulku sala allahu alay slam wuxuu tilmaamay qofka islaamnimada ku ciroobaa inay tahay nuur ilaahay siiyey ha islaamnimada ku ciroobo waayo waxaa ka daran dee mid gaalnimo ku cirooba markaa qofku waxa weeyaan waa wanaagu soo kordhaya waana baraarujin marka wuxuu leey baraarujintiina dhegta laqumaa siinin wayaqbaxu waxaa ku qalloocan oo ku xun bilfataa dhallinta ficlu inay sameeyaan attasaabi arrimaha ee dhallinyaranimada iyo jahliga iyo caqli darada iyo cilmi darada inay sameeyaan way ku xuntay da'yarta wa aqbaxu minhu waxa ka sii xun shaykhun oday qad tafataa isyaryareeyey oday isyaryareeyey carruurs ka soo qaaday ayaa ka sii liita buu leeyay marka wuxuu waxay tilmaamaysaa qofka iyo asaagiisa inaanu marnaba hoos isaga ridin hoos isaga ridin waayo dadku waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan waa aynigiisa mid ah iyo aynigii karoone iyo aynigii ka hooseeye mid waa aynigiisa un intuu danaa jire aynigiisa unbula asaagi midna uu ka roonya uu ka caqli badan yahi midna aynigiisii uu ka hooseeya xagga jidhka uu la simaya xagga caqliga iyo cilmiga iyo waxa camalkana uu ka hooseeya marka iyadoo dhallinyarada ay kuba xun tahay liidashadu oy u wanaagsan tahay toosnaanta iyo cibaadadu oynu xalay soo maraynay in ilaahay subxaana wa tacaala u hadheeyo wiilka ilmaha dhallinyarta ah rag iyo dumarba ee diinta ilaahay ku kacaama ee qallooca iska ilaaliya ee qadafka iyo xumaanta iska ilaaliya ee tarbiyo wanaagsan qaata in ilaahay maalinta qiyaamo u hadhaynayo ayaa aynu soo maraynay saasaa wanaagsan xumaantu isagana way ku xuntay waayo waa mukallaf qof ilaahay caqli siiyey waa qof ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay mukallafoo wuu qaangaadhay waa xilligii wax lagu qoraayey laakiin maxaa ka sii xun qof weyn oo garan waayey waayaha iyo heerka u maraayo waayo waxaynu aragnay rasuulka sala allahu caleyh wasalam oo le alaaatun alaaatun laa yanduru allahu ilayhim walaa yusakiihim walahum cadaabun aliim saddex ilaahay maba eego mana dahiro dunuubta ilaahay kama baabi'iyo cadaab daranna way leeyihin markaasaa wuxuu leeyahay shaykhun zaani subxaana allah oday weyn oo haddana oo haddana xumaanta yaqaan oday weyn oo xumaanta dadka maarata sameeya oo sinada ku dhiiran waa oday iyo caa'ilun mustakbir caa'il waa faqiir haddana iskibrinaya iyo imaamun kadaab sa riwaayadka qaar tilmaamaya riwaayadka qaarna waxay ku darayaan qofkan ku dhaaranaya bayca ayay ku daraan laakiin saddexdaa haddaynu qaadanno saddexda culimmadu waxay idhaahdaan waa saddex wax ku kalifayaa baana jiri ninka boqorka ama madaxweynaha isagaa wax walba go'aamiya cid muu odhanaysana ma jirto wax been ku kalifaaba ma jiraan haddana beentu qaayobee waxaan yeelaya kaambeyn buu ku soo baxaya sanaan samaynaya baddaan idin macaanaynaya kanaan yeelaya hadhanuu ka baxaya iyo caayil faqiir haddana cerka isla maraya maxay luulataa maba leefte muxuu ku kibraa muxuu ku kibraa beestema maayo maba soo quraacan haddana sankaasuu taagayaayo cid walba duqsibuu arka wixii lagu kibri lahaa maba hayo kanna waa oday weynoo haddana gogollaafuu rabaa wuxuu rabaa xumaan iyo zino wax riixaaba ma hayaan waa gaboobay awooddiisi waa jidhicday haddana xumaantu qalbiga ka jeceliya weeye markaa wuxuu sheekhu leeyahay xumaantu iyadoo xumaana ayay haddana sii kala xun tahay kolba cidday ka muuqato wa aqbaxu minhu shaykhun qad tafata wa nafsaka duma laa tadmum siwaaha wadumma ceebee nafsaka naftaada dhaleecee laa tadmum ha dhaleecayn siwaaha cid kale licaybin liajli cayb ceebahay leedahay naftaada ku sheeg fa hiya iyada ayaa ajdaru habboon man damamta cid aad ceebayso waa qadiyad aad u qiimo badanoo tilmaamaysa qofka iyo inuu naftiisa xisaabiyey yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah waltandur nafsun maa qadamat ligad inaad naftaada ku mashquushaa waa qadiyad qaaliyo wanaagsan weeye waayo naftani waa mashquul mar walba hawl bay ku jirtaa ama iyadaa isku maqan ama cid bay ku maqantay haddaad naftaada isu diri weydo dadkunbay taraafiig ka noqonoo hebel waa noocan hebel waa qaldaye waa dembiile waa kan waa keer waa mubtadic waa kan adugu waxaad noqonaysaa uun taadii ood ilaabaysa markaa waxaa kugu dhaboobaya xadiiskii rasuulka sala allahu caleyh wasalam ee imaam termidi warinayey ee uu rasuulku lahaa sala allahu caleyh wasalam limaadaa yaraa axadukum limaada laa yaraa axadukum alqad- eh, aljid- limaada yaraa axadukum alqadaa fii cayni akhiihi walaa yara aljidca fii cayni muxuu ninkiin u arkayaa saxarka walaalkii isha kaga jira saxarka isha walaalkii ku jira muxuu u arkayaa oo tiirka ishiisa ku jirana uu u ilaabaya tiir isaga ti- saxar kuma jiro isaga ishiisa maxaa ku jira tiir baa ku jira haddana arki maayo waa tiir ishu tiir ma qaado jidic waa maxay waa tiir ishaadii tiir baa gudban haddana arki maysid kaa kalena waxaad leedahay saxarkaa iska qaad waa qaabka innagu unidhaa maxay maroodigu takarta saaran ma arkee takala eh, ka saaran buu arka marka waa nooca naftaada inaad ku mashquushaa la rabaa marka wuxuu leeyahay qaabka ugu fiican waa maxay inaad naftaada ku baxdo oo iyada aad qiimayso oo iyada aad dhalaacayso toos toosiso wixii goldololo ay leedahay aad awdo tan lagu weydiinayana waa taa ilaahay maalinta qiyaamo ka odhan maayo aw faarax iyo aw cali iyo aw cusmaan maxaad wax ugu odhan weydi ha ma lagu odhanayo laakiin maxaa lagu odhanayaa naftaada halkee dhigtay wax ma tartay wanaag ma u samaysay cibaadadeedu cayn ka ahayd caqiidadeedu cayn ka ahayd iyadaa lagaa horaysanaya iyada un diyaar garee wa anta adiga ayaa axaqu mudan bitafniid atafniid waxa la dhaha allawmu wa tadciifu ra'yi waa canaanta iyo qof oo caqligiisa la gaabiyo oo caqligaab lagu tilmaamo caqligaabnimo iyo canaanba adaa iga mudan minii aniga walow kunta haddaad tahay allabiiba mid caqli lana lamaa nadaqta mabada hadasheen marka wuxuu leeyahay kol hadday waxyaalahaasi jiraan canaantaada iga habboon ee naftaada canaano waayo qofkii canaanta leh ayay ku habboon tahay inuu canaantiisa qaato markaa sheekhu isagaa iska hadlaya wuxuu leeyahy anaa kaaga habboon canaan laakiin waxaan doonayaa inaan taada iyo taydaba isku si u canaanto markaasuu sii wataa wuxuu leeyay walow bakat hadday oydo caynaaka indhahaagu hadday ooyaan addimaa dhig hadday ooyaan khawfan adigoo ka cabsi qaba lidembika dembigaaga lam aqul laka kuma idhaahdeen qad aaminta aamin baad noqotay haddaad dhiig ilmayso nin aamin noqday oo badbaaday kuma arkeen waman laka yaa kuu haya bilamaani ammaan yaa kuu haya walxaal anta adigu cabdun addoon aad tahay umirta la amrayo fama atamarta amarkii aan qaadanin fama atamarta amarkii maad qaadanin walaa aطacta manaad adeecin alkhawf waa cabsida cabsida ilaahay subxaana wa tacaala laga cabsadaa waa waxyaalaha lagu badbaado ee lagaga badbaado naar waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan marka cabsida ilaahay laga cabsadaa waa calaamad sixa waa calaamad tilmaamaysa inaad caafimaad qabto oo qalbigaagu caafimaad qabo qalbigaagu inuu caafimaad qabo maxaad ku garanaysaa cabsida ilahay aad ka cabsato haddaad cabsanba weydo oo waciid kasta laga hadlo cadhada ilaahay iyo cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa haddii laga hadlo oo digagaxan weydana waa calaamatulmarad dembigaaga haddaad ka baqan weydana waa calaamatulmarad waa halkuu xasan albasri uu lahaa qofka muuminkii wuxuu u arkaa dunuubtiisa buur uu hoos fadhiyo oo ku soo dhacaysa buur ina almu'mina yaraa dunuubahu ka ka jabalin saaqidin calaa ra'si wuxuu u arkaa buur uu hoos fadhiyo oo tolo goormay ham kugu soo odhan uu isleeyey wuu baqanaya aad buu jaraynaya baqanaya والمنافقna yarىa duنuubahu kadubaabin waqfa calىa أnfihi faqaala haakada munaafiquna dunuubtiisa wuxuu u arkaa duqsi halkaa ku istaagayo ou saa yidhi muxuu qiima kuu leeyay duqsi halkaa istaagay saasaa tiro uu iska booday dabeetana khalaas waxaad u aragtay inaad waxaaga dhammaysatay qiimaba kalama lahaba markaa qiimaha inaad baqataa waa qaali weeyaan marka wuxuu leeyahay haddaad inaad ilmayso ilmo iska dhaaf haddaad dhiig ilmayso ood maxaad la ilmaynaysaa aad ka baqanayso dunuubtaada weli waxaan ku odhan lahaa aamin ma tihid waayo muuminka aaminba maaha goormuu aamin noqdaa marka uu labada cagoodba jannadiisa u geeyo abubakar sidiiq baa wuxuu lahaa low kaanat rijlii fi ljanna walukhraa fi lkhaarij lamaa amintu wallahi haddaan lugna jannada ku hayo lugna bannaanka ku hayo aamin maa noqdeen bila lagu dhaha ka soo laabo laakiin markaa labadaba isugu geeyo waa khaalidiin waa lagu waaraya taa marna laga soo noqon maayo intaad adduun joogto haddaad dadaasho iyo haddaad cibaadaysato iyo haddaad ilmayso iyo haddaad dhiig ilmaysaba marnaba aamin ma tihid ilaah ku ilaaliyun baad leedahay waa inaad ilah isku xidhaa waa inaad isku xidhaa waayo naftan intaynagu intaynu nool nahay marnaba laynooma qorin ee warqad la leeyahay khalaas adugu ahlu jannaati rasuulka sala allahu calayh wasalam oo ku jira dagaalkii khaybar ee ayaa ee cafwan waxay ahayd madiina wiil yar oo dacyaroo markaa qaangaadha ayaa dhintay caaisha waxay ka soo qayb gashay jinaasa gurigiibay tii geerida rasuulkuna uu joogaa sala allahu calay wasalam markaasaa waxay tidhi hanii'an lahu biljanna alla cawadiisa ee jannuu gelaya cusfuurun min casaafiiri aljanna wuxuu noqonayaa shimbir shimbiraha jannada ka mid a markaasuu rasuulku yidhi sala allahu calay wasalam laa wallah wuxuu yidhi awa hayra daalik wax kale maad tidhaahdid anigoo nebigii ilaahaya ayaan ogeyn wax laygu fali doono buu yidhi siaan noqon doono anigoo ilaahay nebigiisiiya ayaan is ogeyn buu yidhi ha marka maxaad u malayn qof kalena wuxuu rasuulka waa la hubaa laakiin wuxuu saa u leeyahay inaan qofna qof kale aanu ballan u qaadin aanu odhanin innaga waa aragteenoo marka xabaasha laga soo dareero ahlu janno aha ahlu janno ma garanaysaa ninkan ayuu odhanaya adeer waxaad tidhaahdaa wanaag baynu u rajaynaynaa jannaynu u filaynaa khayr baynu la doonaynaa ilaahay waxaan uga markhaati kacaynaa inaanu wanaag ku arki jirnay laakiin hadduu qalbiga shaqo kuma lihid janno inuu gelayo inaanu gelaynana shaqo kuma lihid xataa dagaalkii khaybar tii aynu tilmaamaynay nin baa leeb ku dhacay addoommihii rasuulka ka mid ah isna waxay dhahay haniyan low biljanna wuxuuhi maya shalmad ama mare uu qaatay oo qhaniimada aan la qaybinin oo xaaraan ahayd ayaa qabrigiisa naar ku shidmaysa naar baa ku shidmaysa marka innaga waxba ma ogaan karno sidaa awgeed qoormaaga aamin la noqdaa aaminba ma tihidba waman laka bilamaan yaa aamin kuu haya wa anta cabdun addoon baa tahay umirta waa lagu amrayo fama tamarta amarkii ilaahay si la rabo maad qaadan walaa dacta manaad eganuglaan waayo inkastoo ynu dadaallo ilaahay amarkiisii sidii la rabo uma qaadan karnaba waayo insaan baynu nahy insaanna maxaa lagu yaqaanaa annisyaan wamaa sumiya alinsaanu ilaa linisyaani ilowgaasaa loogu bixiyeyba insaan mar walbana waad kala dhimantay waa sida loo sharciyeeyey istikfaarta adigoo cibaadadii ugu qaalisanayd ka baxay ayaadana odhanaysaa astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah salaadda markaad ka baxdo maxaad astaqfirullah u leedahay ma dembi baad ka baxday maya cibaadaa baad ka soo baxday maxaad ka istakfirullaysanaysaa ilaahayoo halkii la rabay gaadhsiin maayo sidii aad igu tala gashayna marnaba u gudan maayee inta ka dhiman iga dhaaf weeye marnaba aamin ma nihin saqulta min addunuubi saqulta waxaa aad la cuslaatay min addunuubi ay min jihati dunuub xagga dunuubta ayaad ka cuslaatay walasta mana tihid takhshaa mid cabsanaya lijahlika jahligaaga aqoondarradaada ma ka baqanaysid an takhifa inaad fududaato idaa wusinta marka lagu miisaamo waxaa qofka muslimka ah cusleeyaa waa dunuub adduunyadana waa culays aakhirana waa culays liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama waa la qaadaya maalinta qiyaame waxaad ku qaadaysaa tunka dunuubtaadii rasuulku sala allahu alay waslam wuxuu lahaa waa nin walowba wixii aad xuquuq dadka ka qaadato iminka u celi maalinta qiyaamo iyo aydaan ii imanin adigoo wan sida buu yihi wankuna u qaylinayo oo tuurta ku sido ood leedahay iminkaan iska celinaya la leeyahay xilligii celinta ma aha mid kalena awruu sido awr ha odhanayseen awr u qaadi karaya maalinta awooddeeda waad leedahay dhul haddaad qaadato aanad lahayn toddobada dhulba intoo lasoo fujiyo ama baloor ka dhigo ama baloog ka dhigo ama waxaa tiraa in yaroo daaradan ka dhigtay wixii dhuleenad lahaynna toddobada dhulba waa lasoo fujinaya markaasaa se silsiliska luqunta lagu gelinaya oo dhulka miyaana la dhacayn taa ilaahay baa yaqaan laakiin luquntaa lagu gelinaya tuwiqahu min sabci ardiin marka culayska waa laysa saaraya qof iyo siduu u fudud yahay weeye miisaanka qiyaamuhuna ee ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay wanadacu almawaasiina alqist waa miisaan xaqiiqiya oo soo dhigayo oo labadii ka fudood leh markaasaa saddex xaalaa la miisaamaa mar waxaa la miisaamayaa xasanaadka iyo sayi'aadka marna waxaa la miisaamayaa waraaqahay ku qoran yihin marna qofka laftiisaa la miisaamaya qofka laftiisa falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna rasuulku wuxuu lahaa sala allahu calay wasalam yujaa'u yowma alqiyaama bilkaafir kaafirkaa maalinta qiyaame la keenaya waana la naaxinaya la weyneynaya la weyneynaya ilaa gowskiisu buurta uxudu leekaado qof gowskiisu buurta uxud leegi isagu intuu leekaanaya gaafirkiio intaa leeg ayaa haddana la saaraya miisaanka falaa nuqiimu lahu yowma alqiyaamati wasna xaashi buu noqonaya xaashi ha khalaas muuminkaa la keenayaa haba tafeena yaraadee miisaankiisuu degaya waa soo xambaarayaan kuwii geela qaadi jiray iyo kuwii aan sakada bixin jirinna waaba loo jiifinaya wuu ku durdurinaya subxaana allahi alcadiim ilaahay naga ilaaliya dhammaantiin haddaanu tooba nasuuxa la imanin sidaa awgeed cabdilaahi ibni mascuud oo midho guranaya xudaybiya ayaa dabayshu timiyoo waxay qaadeen maradiisiibay cagaa ka qaaday saxaabadu way kaftami jireenoo waa qosleen iyagoo tafeena yaraan maaratay ku tilmaamaya rasuulku wuxu uhi sala allahu alay wasalam atadxakuuna min diqati saaqayhi ma tafeena yaraantiisaa ku qoslaysaan wallaahi inahumaa la asqalu bilmiisaani min jabali uxud miisaanka qiyaame waxba ha ku dagmina ha ku dagmina dhuudhuubnaantiisa iyo yaryaraantiisa buurta uxud waa ka culusi marka wuxuu leeyahay miyaanad ka baqanayn inaad fududaato maalinta laysmiisaamaya wa tushfiqu waxaad u cabsanaysaa lilmusiri ka ku daa'imay cala almacaasi macaasida wa tarxamu waad u naxariisanaysaa wa nafsaka naftaadiina maa raximta oma naxariisan qofku dadka ahlumacaasiga ah inuu u naxo waa sax xaaladday ku jiraan ka naxo in la badbaadiyo u jeclaado inay toobad keenaan uu la doono waa sax weeyaan laakiin maxaa ka sii habboon inuu tiisa la doono marka hore tiisaba daryeelo noqdo yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum markaas haddana la yidhi waa ahliikum lama cagsiyin naftaada marka hore aad u baqanaysaa kadibna ahlumacaasiga aad u baqanaysaa marka qaabkaa u hadlayo ilaa dhowrka beyda inoo soo xiga aynu habeenka dambe marin doono waa hadalkii sheekha oo uu ku hadlayo afkii wiilka ilahay subxaana wa tacala diinta hayna fahansiiyo ilahay camalkeena saalixa ka dhigo cilmigeena naafic allahuma rabbana aatina fi اdunya xasana wafi اlaakhirati xasana waqina cadaab الnaar فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت ومهما عبتني فلفرض علمي بباطنه كأنك قد مدحت فلا, فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت فإن لم تنأ عنه نشبت فيه waman laka bilkhalaasi idaa nashibta waxay noo soo socotay manduumatu abi isxaaq alilbiiri hadalkiibuu sii wado waxa uu lahaa rajacta waxaad u laabatay alqahqara dibugurasho dib baad u noqotay wakhabadta wakhabadta waxaad u socotay cashwa sidii wax indhala ayaad u socotay khabdiga waxaa la idhaahdaa inaad diglayso ood cagaha u dhufato si bilaa xisaaba oo bilaa qiyaasa aad dhulka ugu dhufato wakhabadta waa diglaysay cashwaa sidii waxindhala lacamruka ay lamucamiraka ilaaha cumriga kusiiyaan ku dhaartaye low wasalta haddaad gaadhi lahayd lamaa rajacta maad soo laabateen walow waafayta haddaad la kulanto rabbaka rabbigaa haddaad la kulanto duuna dembin dembi la'aan haddaad kula kulanto aadoon dembiboo lahayn oo wanuuqishta lagugu talax tago alxisaaba xisaabta lagu talax tago oo aad lagula niqaasho idan xilligaa haddii lagula niqaasho halagta waad halligmaysa walam yadlimka ay allah ilaahay kuma dulmiin fii camalin camal kaama nusqaaminin walaakiin ha yeeshee maxaad ku halligmaysaa casiirun waxa adag an taquuma inaad ku kacdo ood ka soo baxdo bimaa xamalta wixii aad xambaaratay ee tuurta u ridatay inaad ka soo baxdaa way adagta walow haddii qad ji'ta aad timaaddo yowma alxashri maalinta uunka laysu keeno fardaa ay munfarida adoo dad ka tegay haddaad timaaddo oo ragba ka dheereeyey haddaad timaaddo oo wa absarta aad aragto an manaasila deegaanada fiihi jannada dhexdeeda la degaa oo shataa kala fog haddaad aragto shaqo isku lahayn la acdamta waxaad weynayn doontaa annadaamata murugo fiihi arrintaa gudaheeda aad ka murugooto lahfaa ay xusna murugo qayracaadi aad murugoon doontaa maxaad ka murugoonaysaa calaa maa shaygii fii xayaatika noloshaada qad adacta aad dayacday noloshaad soo dayacday ayaad farta dhexdeed ka qaniini buu yidhi tafiru waxaad ka firdhataa min alhajiiri kulaylka duhurkii kulaylka samadda ayaad ka carartaa watattaqiihi waanaad iska ilaalisaaye fahallaa miyaad min jahannama jahannama qad fararta aad ka firdhatid walasta mana tihid tudiiqu mid awoodaya ahwanahaa damiirku wuxuu u noqonayaa jahannama jahannama ka ugu fudud cadaaban cadaab ahaan ka ugu fudud haddii lagaa dhigo maba awoodi kartid walow kunta haddaad tahay alxadiida birna bihaa ay fiiha gudaheeda la dubta waad dhalaali lahayd haddaad xadiid tahayna way ku dhalaalinaysa walaa tunkir hadiidin faina alamra arrinku saan kuula hadlaya hadiidin faina alamra arrinkaa jiddun dhab ah arrinku waa dhab walaysa mana aha kamaa xasibta sidaad u qaadatay iyo walaa dananta sidaad filayso arrimuhu way ka weyiine arrinka wax ka bedel buu leey waxaynu soo maraynay sheekha oo wiilkii uu la dardaarmayey afkiisa ku hadlaya oo leeyaan anigu un hadline adugu haddaad hadli lahaydna wixii aad odhan lahayd ayaan kuu odhanaya waxaynu soo maraynay isagoo le watushfiqu lilmusiri cala almacaasi watarxamahu wa nafsaka maa raximta qofka macaasida ku taagan ee ku jira waad u tudhaa waanad u naxariisataaye maad naftaada u naxariisatidoo maad iyada meel saartid marka hore wuu sii wada wuxuu leey rajacta waxaad u laabatay alqahqara dib baad u guratay wa khabadta waa diglaysay cashwaa sidii u xindhabeelay alcashwaa waa annaaqati alcashwaa hashu markay indhadarrayso ama ay habeenada leedahay baa leedhaha habeenay leedahayoo waxa ma aragto qofkuna haddaanu si wacan waxba u arkayn cagtiisu si bilaa qiyaasa ayay dhulka ugu dhacdaa marka waxaa la yidhahdaa annaaqat alcashwaa khabda cashwaa hal indhadarraysay oo marna qodax ku dhufanaysa mar god cagta ku dhufanaysa mar dhagax ku dhufanaysa qofka aan u miidaantayin dhaqankiisa ayaa lagu mataalaa lacamruka ay lamucamiraka ilaahay cumriga ku siiyaan ku dhaartaye low wasalta haddaad gaari lahayd lamaa rajacta maad soo noqoteen marka wuxuu ku leeyahay insaanka muslimka ah waxaa la rabaa inuu horumar sameeyo inuu hore u socdo oo maalinba maalinta ka dambaysa uu ka sii wanaagsanaado oo shalay tadiisa iyo maanta ay maanta wanaagsantay berrite iyo maantana inay berrite sii wanaagsantaa la rabaa hadday laakiin noqoto shalay buu dhaamay ama uu dib u socdo waa alqahqara qahqarana waa maxay waa inaad gadaalgadaal u socoto dibdib inaad u socoto markaa wuxuu leeyahay yaraantaadii baad dhaantaye dib baad u guratay weliba maxaa kuu dheer wa khabadta cashwa tasarufaadkaaga iyo dhaqankaaguna waa sidii qof habeeno leh ayaad u socotaayo marna wanaag baad ku dhacaysa mar xumaad ku dhacaysa uba kala eegi maysid markaasaa wuxuu leeyahay haddana haddaad meel gaadhi lahaydoo aad gaadhi lahayd martabad qiima leh maad soo laabateene meel dhexaad wareegaysa iimaanku wuxuu leeyahay heer aan laga soo noqonin heerkaa waxaa la yidhahdaa bashaashat aliimaan iimaanka farxaddiisa iyo rayrrayntiisu hadday qalbiga gasho lama soo laabto marka wuxuu leeyahay haddii iimaanka aad gaadhi lahayd heerkaa maad soo noqoteene horun baad u sii socon layd kol haddaad soo noqotay maxay tilmaamaysaa inaanad libdhinba meel fog baanad gaadhine inaad dhowdahay ayay tilmaamaysaa walow waafayta rabbaka walow waafayta waafa waa la kulanka walow waafayta haddaad la kulmi lahayd rabbaka rabbiga duuna dembin adigoon dembiba lahayn haddaad ilaahay la kulanto oo wanuuqishta lagugu qodo anniqaash waxaa la idhahdaa naqshu ashawka qodaxdu markay qofka ay muddo waa la qodaa waa la dharaandhariyaa niqaashku asalkiisu waa maxay waa qodaxdoo lagu soo qabto bilminqaash baashan lagu soo qabto irbadda amaba ee qodax kale lagu soo saaro wa nuuqishta alxisaaba xisaabta haddii lagugu qodo idan xilligaa halagtooda halligmayso marka wuxuu halkan tilmaamayaa walam yadlimka ilaahay kumuu dulmin oo kuma kaamuu nusqaaminin fii camalin camal aad shaqaysay lagaama dhimin walaakin ha yeeshee casiirun waxa adag an taquuma inaad la kacdo bimaa wixii xamalta aad qaaday labada beed way isku xidhan yihin wuxuu leeyahay sheekhu isagoo ku hadlaya afkii wiilka haddaad ilaahay maalinta qiyaamo u timaaddo adigoo salama on dembiba lahayn waxba ma lihidba oo si dhaba laguu xisaabiyo si dhaba haddii laguu xisaabiyo waa lagu cadibayaa waana halaagmaysaa marnaba badbaadi maysid halkuu ka keenaya xadiidka noocaasa wuxuu ka keenaya xadiidka rasuulka sala allahu caleyh wasalam ee bukhaari uu soo warinayo xadiidka caaisha rasuulkaa wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam man nuuqisha alxisaaba cudib qofka xisaabta lagu qodqodo qiyaamaha waa la cadaabaa ama man nuuqisha xisaaba halag wuu haligmaa haddii xisaabta laguu qodqodo waad haligmaysaa oo seed u haligmaysaa xisaabta laguu qodaya waa maxay nimcooyinku ilaahay ku siiyey iyo waxa laysbarbar dhigayaa wixii aad qabatay cibaado ah markaasaa indhahoo keliya laga goyoon maayo sankaagoo keliya gacantaadoo keliya nimcada ilaahay ku siiyey wixii cibaadaad qabatay meel laba iskaga dhici maayaan markaa si rasmiya haddii laysuu xisaabiyo cidna badbaadi mayso caaishaa waxay tidhi yaa rasuula allah adna waxaad leedahay qofka la xisaabiya si rasmiya loo xisaabiyaa wuu haligmaya ilaahayna wuxuu yidhi qur-aanka fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira caaisha waxay qof aad u cilmi badan oo aan la gabanin oo yaa rasuulallah hadalkaaga iyo aayadda qur-aanka bal iswaafaji rasuulku wuxuu uhi caaishaay haada alcardu kaa xisaab lama idhaahdee bandhig baa la ydhaha bandhigu waa maxay qofka ilaahay intuu gaar la noqdo oo uu ku dado kanafkiisa ayuu gaar la noqdaa wuxuu idhaahdaa ka warran arrintaa ma samaysay haa wuu bandhigayaa un kaana ma samaysay kaana ma samaysay kaana ma samaysay markuu u bandhigo ayuu idhaahdaa satarnaaha calayka fi dunya adduunyadii waan kuu qarinnay cidna kumay arag wahaa naxnu naqfiruhaa laka alyowm maantana waa kuu dhaafaynaa markaa waa cardiyuuno waa loo bandhigay waa la tusayaa mooyaane haddii la qodaanqodo oo la dhiraandhiriyo wuu haligmaya marka wuxuu leeyahay sheekhu haddaad ilaahay dembi la'aan ula timaado haddaad dembi maba samaynin oo xisaab saxa lagula kaco waxa weeyaan markiiba badbaadi maysid waayo nimcada ilaahay ugu yar nimcada ilaahay ugu yar ayaanad ka soo baxayn markaasaa wuxuu ku sii darayaa qofku inuu is idhaahdo oo haddaa camalkii aad qabanaysay cibaadadaad qabanaysay ilaahay miyuu kaa dulmiyey wallaahu laysa bidallaamin lilcabiid ilaahayna cidna ma dulmiyo ilaahay miyuu ku dulmiyey oo camalkaagiibuu nusqaamiyey maya buudhi ilaahay camal aad shaqaysatay ma dulmo mihqaala dara faman yacmal mihqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara noocay doonto ahaatee khayr iyo sharba waad helaysaa haddaa maxaan ku haligmayaa waxaad ku haligmaysaa casiirun waxa adag an taquuma inaad ka soo baxdo bimaa xamalta wixi aad qaadda maxaynu qaadnay waxaynu qaadnay waxa la dhaha alamaana amaanadu waa maxay awaamirta ilaahay iyo tawxiidka ugu horeeyo iyo cibaadaadka salaad iyo soon iyo sake iyo xaj iyo wixii la nooca ayaa ilaahay wuxuu u bandhigay samaawaadka way ka cudurdaarteen ilaahay aradu u bandhigay way ka cudurdaarteen buuruhu u bandhigay way ka cudurdaarteen inaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaal faabayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha waxamalaha alinsaanu inahu kaana daluuman jahuula miyaa samaawaadkii arladiiyo buuraha la amraayey amarka ilaahay ma diidaan hadday amar noqoto way qaadan lahay waa loo bandhigay ma ka soo baxaysan ammaanada iyo ilaahay waa nagu culustaha haddana waa la weydiiyey dhammaantood ka cudurdaarteen yaa qaatoo tunka u ritay insaan maxaa ku kelifay laba arrimood baa ku kelifay waana daluumo waa dulmi badane naftiisa danteeda ma yaqaanee naftiisa iyo kayrkiiba wuu dulmiyaa waa jahuulo waa garaadlaawa oo cilmi ma leh aqoonlaawa weeyaan jahli iyo dulmi baa ku kelifay markaa ammaanadii ilaahay nagu raray ee innagu aynu qaadannay haddaynu ka cudurdaaran lahayna laynaga yeeli laha sida samaawaadkii arrada looga yeelay waa laynaga yeeli laha waayo cardi bay ahayd amar may ahayn adaa yidhi anaa ka soo baxaya tii aad tiri waan ka soo baxayaa ma ka soo wada bixi kartid sidii la rabayna marna ma walamayn kartid waana qaacido la yaqaano rasmiya oo qofka muslimka ahi ama ibni aadamba sidii la rabay uma soconaayo kolle waa khata kullu bani aadam khata wa khayru lkhadaa'ina attawaabu markaa wuxuu halkan ku qarirayaa haddii aad sidaa doonto u dadaasho oo dembi la'aan aad ku timaaddo waxaad ku badbaadaysaa uun waa gallad iyo nimco ilaahay arrintaana waxaa qiray oo si weyn u sharxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alay slam xadiis saxiixa maa minkum min axadin maa minkum min axadin yadkhulu ljannata bicamalih qof idinkaydii ka mida oo jannada camalkiisa ku gelayaa ma jirto bicamali badu waa maxay ba mucaawada mucaawadada waa maxay isweydaar hoo iyo keen markaad iminka soo iibsanaysa shay waxbaad bixisaa wixii wax leegna waa laguu soo bedelaa camalkaaga iyo jannadu isma geeyaan isma leeka shaqaba iskuma laha markaasaa lagu uhi ya rasuul allah walaa anta maca adigu sidhu walaa ana xataa aniga ilaa an yatakamadanii allahu biraxmati ilaahay oo naxariistiisa igu geliyo mooyaane camalkaygu janno ma gooyo laakiin waa u sabab bicamalihi jannaduu sababuu yey ilahay wuxu uhi haddaad la timaaddo haba yaraadoo ha liitee jannadayda weyna waan ku siinaya aduu sababtaasun la kaale wuxuu ka dhigan yahay inaad tidho dhagax yar ii keen quruurux ii keen anna kuustaha baan ku siinaya mia isu dhigmaan quruurux la kaalay hee anna kuustaha baan ku siinaya isuma dhigmaan laakiin sabab bay isu yihi haddaad keentana waan ku siin haddaad igu soo noqoto adoo faramadhanna waxba iguma lihid waa isu sabab baa alsababiya la ydhahda markaa wuxuu leeyahay tu kaleu ku sii daraya intoo dhan muxuu ku muujinayaa ilaahay galladiisa iyo fadligiisa ayuunbaa lagu badbaadaya walow qad ji'ta haddaad timaaddo yowma alxashri maalinta khalqiga laysu soo ururiyo fardaa ay munfarida adoo goostay oo rag ka soo tegey oo soo dheereeyey haddaad timaaddo oo wa absarta aad indhaha ka qaaddo almanaasila deegaanada fiihi jannada iyadoo laba tilmaamin deegaanadii jannada oo shataa kala fog haddaad aragto la acdamta waxaad weynaynaysaa annadaamata murugada fiihi arrintaad ka murugoonayso lahfa allahifu waa shiddat alxusn waa murugo daran weeyaan tiiraanyo urkutaallo ayaad la murugoon maxaad ka murugoonaysaa calaa maa shaygii fii xayaatika noloshaada qad adacta aad soo dayacday noloshiiyo wakhtigaad dayacday ayaad farta dhexday ka qaniinaysa wuxuu leeyahay qiyaamaha haddaad timaaddo maalinta xashriga adigoo dadaalo dad ka tegey oo dheereeyey ood haddana indhaha ka qaaddo iyadoo dadku ay kala fog yihiin aad baad murugoonaysa waa kii dheereeye dadaalay kii aan dadaaline dhexdhexaadkaa maxaad u malay kii liitay maxaad u malay ka ehlu naarkaana hadalkiisa badaa maalinta qiyaamana waxaba la yidhahdaa magacyadeeday ka mid tahay yowmu lxasra yowmu alxasra waa maxay waa maalintii qoomamada waxa la yidhahdaa waa la kala qoomamo iyo murugo badan yahaye waa la wada murugoodaa iyaga qole murugadu waa u dhan tahayba muruga kama maqna bal waa u yeedhaanba ha laa tadcu lyowma hubuuran waaxida wadcuu hubuuran kaiira buu ilahay yidhaha markay hooga u yeedhaan ayuu ilahay yidhaha ma hoog keliya u yeedhateen waar hoog oo dhan u wada yeedha hoog oo dhan u yeedha waa ahlu naarka iyagu markay arkaan iyadoo dadkii janno galeen oo naxariistii heleen oo iyaguna ay baaba'een oo ay liitaan oo ay gubanayaan oo holcayaan muruga waa u dhanta iyaga laakiin xataa ahlu jannuhu nuuc muruge ayaa ku dhacda waa goorma waa marka ugu horaysa la galo marka dambe ilahay waa kala qariyaayo ninama murugoodo wuxuu isu haystaa nin walbaaba inuu ugu sarreeyo dadka laakiin marka hore la galo waxay isugu muuqdaan xidigaha yaryar ee samada ku libdha ninka ninka ugu xigaa wuxuu kuu jiraa xidigaha samada ku libdha ee dirq lagu arko maraasu haddaad dadaali lahayd wallahi kaasaad noqon layd kaasina mid kale usha ku sii haya ma nin baa halkaa taagan markaasuu dib isu haaraamaya uu dib isu cunaya uu leeyahay maxaa ku helay maa dadaashid maa salaadda iyo soonka iyo qur-aanka basatid waata uu ka hadlaayo marka intaad maalintaa aad farta dhexda ka qaniini lahayd maantay fursadi kuu furan tahaye dadaal buu leey waxba ha iskula hadhin intaad wax qabsan karto wax qabso nolosha la dayacayana waxaa ugu weyn wakhtiga wakhtigu waa noloshu waa wakhti uun wakhtiga nolosha la sheegayaa waa wakhti isbiirbiirsaday wakhtigaaguma wuxuu ka bilaabmayaa ishaa bidhiqdeeda ilbidhiqsi iyo saaniyo second iyo daqiiqad iyo saacad iyo maalin iyo usbuuc iyo bil iyo sanad iyo cumri saas buu noqonaya saasuu soconaya haddaan ilbidhiqsiga dayaco waan dayacaya daqiiqadda ku xigtana daqiiqaduna waxay keenaysaa in saacad dayaco saacadduna maalin wahaakada saasay isu cunaysa qofka ogaada inuu wakhtigu yahay naftiisii iyo noloshiisii daqiiqadna dayaci maayo si awgeed baa taabiciintu markay maqlaan xadiidka rasuulka sala allahu caleyh wasalam uu idhaahdo laa xawla walaa quwata ila biاllah khiraasu اljanna man qaalaha gurisat lahu naklatun fi اljanna laa xawla walaa quwata ila biاllah waa beeridda jannada jannada lagu beertaa qofka hal mar yidhaahda timir baa loo beeraa hal geedoo timira masay madaxa qabsan jire waxay odhan jireen kam adacnaa min nakhiil alla maxaanu timir dayacna laa xawla walaa quwata ila billaah saacaddii intay imsa goor baad odhanaysa odhanaysaa boqolaal goor baad odhanaysaa macnaheed waa maxay boqolaal geedoo timira kuu baxaya saacadda keliya ee maxaa la yidhiiyo maxaa la sheegayo halkee la isla maraya inagu dhaaftaa waxa weeyaan waxaasoo khayra ayaa la qabsan la markaa noloshu waxaa dayacday kii wada dayacay haba sheegin isaga hada huwa alkhaasir wuxuu khasaaray aladiina khasiruu anfusahum weeyaan naftoodii iyo wakhtigoodu bay khasaareen laakiin xataa kan ahlu jannihii wuxuu isweydiinayaa maalmihii nooca ah iyo daqiiqadihii iyo saacadihii maxay kugu dhaafeen buu isweydiinaya wuxuu u gudbayaa qadiyad kale oo dadku ay sameeyaan wuxuu leeyahy tafiru min alhajiiri wa tattaqiihi tafiru waxaad ka firdhataa min alhajiiri alhaajira min alhajiir alhaajira waa waa kuleelka duhurkii waa samadda samadda kuleelka duhurkii waad ka carartaa wa tattaqii waad iska ilaalisaayo waxbaad kaga gaashaamataa guri ka gashayaa geed ka harsatayaa wuxunbaad isaga dhigtaa ee fahallaa miyaad min jahannama jahannama qad fararta ka carartid saaad cadceedda duhur uga cararayso balmaa jahannama uga horadid walasta mana tihid tudiiqu mid karaaya ahwanahaa cadaaba cidda ugu cadaabka yar haddii lagaa dhigo awoodi maysid walow kunta haddaad ahaan layd alxadiida haddaad xadiid iyo bir ahaan layd birlab ahaan lahaydna bihaa ay fiiha dheh gabayguu ku hagaajistay waa fiiha bay noqonaysaa bihaa ay fiiha jannada gudaheeda la dubtaa waad dhalaali layd min daaba waa dhalaal oo marka qofku dhalaale wuxuu dhalaalaan ee la gubo ayaa la dhahda wuxuu tilmaamayaa uu leeyahay ibni aadamku laba aan isqabannin buu la yimaadaa labada aan isqaban maxaa ka mid ah kulaylka aynu maalintii aragno kaliisha oo kale iyo meelaha xeebaha ah iyo kulaylka jahannami shaqo iyo shuqul iskuma laha wax allo waxaynu naar hayno dab adduunka mid elektroniya iyo mid xaabaha iyo mid dhagaxa dab oo dhan isku daro toddobaatanka dab ee ilaahay abuuray waa mid ka mid a mudh baa ilaahay adduunka ilaa weligeed loo shidaayey sagaal iyo lixdanna way hadheen sagaal iyo lixdan baa hadhay markaasaa kuleyl yaruu dareemay ayuu ka cararaya oo dhididka iska tiraya uu leey xaggeenu ka harsannaa xaggeenu ka gallaa bal marooxadaha inoo daara mukayafka iyo maxaan ku dhaha arkudheeshaka inoo shida meelaynu ka harsanayna geeya wuxuu ka cararaya waa duhur waa cadceed halkee joogtaa qadarkay isu jiraanna ilaahu inuu garanayo halkaasay kaa soo tooganaysa tan kalena wax dhan walba kaa xigtaa lixda jihaba lixda jihaba way kaa xigtaa afarta bayna jiho iyo kor iyo hoosba dhan walba way ka xigtaa markaasaa marka jirhgubtaba ilaahay jirhka lagu soo bedelaya taas iyo tan shaqe iskuma laha saa ogeed bay odhan jireen taabiciintii iyo raggii qiimaha lahaa salafku waxay odhan jireen cajiibtu cajibtu min aljannati naama aalibuha wacajibtu min annaari naama haaribuha waxaan la cajaboon la yaabay jannada oo uu hurdo kii raadsanayey maxaa seexiyeba jannuu raadsanaya waxaa kaloo la sii yaabay naarta kii ka cararayey uu hurdo shay markaad ka cararayso lama seexdo markaa naarta noocaasa sidaa duhurka uga cararaysa kuleelkiisa haddaad uga carari lahayd waa la badbaadi laaba